bsmi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu naba suuratu naba makiyatun aayaadkeeduna waa afartan aayadood waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu camma iyo suuratu naba maxaa yeelay suuraddan dhexdeeda waxaa ah alkhabaru alhaam can alqiyaama waalbacthi wannushuur war weyn oo ka hadlaya qiyaamada isi soo saarka iyo isi soo nashrinta ayaa suuraddan dhexdeeda ku sugan suwarka juskan camma badankiisu waa wada maki weeyaan markii laga reebo ilaa saddex suuradood meelahaas sida suuratu idaa jaa iyo suuratu lbayina lam yakun markii laga reebo bismi illaahi araxmaani araxiim camma yatasaa'aluun camma maxay bay yatasaa'aluuna isweydiinayaan camma can ayi shayin shaykii bay xaggiisa yatasaa'aluuna isweydiinayaan kuwa jaxdinaya oo diidaya ee jaaxidiinta bacdiga iyo isi soo saarka cammadu asalkeedu can iyo maa saasay kala ahayd markaasaa miimtii iyo nuuntii laysku idqaamay aliftii maada la xidhiidhayna waa la xadfay markaasaa camma saas bay ku noqota waxaa la weyneynayaa tafkiimu lamri wa tacdiim waxa weeyaan arrinkan soo socda kuwa gaaladaa ee mushrikiinta ah ayaa waxay isweydiinayeen bacfiga iyo isi soo saaridda arrintaasay dhex dabaalanayeen oo ay ku murmayeen oo isweydiinayeen camma maxay bay yatasaa'aluuna isi su-aalayaan caninnabaybay kii xaggiisiibay isweydiinayaan ilaahay baa inoo caddaynaya caninnaba'i warkii xaggiisiibay isweydiinayaan naba'i alcadiimi weynaa warkaas weyn iyo warkii weynaa xaggiisa ayay isweydiinayaan waana amarka bacdiga iyo isi soo saaridda weeyaan sidaas waa tafsiirka sida raajixa sidaa darteed baa ilaahay wuxuu halkaa gadaasheeda inoo sheegayaa dalaa-isha ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa muujinaysa iyo in isi soo saaridda jiritaankeeda ilaa iyo ma garanaysaa sagaal adillo ah ayaa la inoo tilmaamayaa culimmada qaar waxay dhaheen canin naba'il cadiimi naba'aasi waa qur-aanka ama waa nubuwada laakiin sidaa horea raajixa ama canin nabaa canin naba'il cadiimi warkii weynaa xaggiisa mayay isweydiinayaan oo istifhaam la keeno sidaa horea raajixa alladii naba'aasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuun ay yihiin kuwo isku diidan oo isku khilaafsan mid shakisan iyo mid beeninaya oo inkiraya ayay u dhexeeyaan qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi kallaa ha ka joogaan kallaa ka aashaan waxa weeyaan kuwa mukadibiinta ah isweydiinta bacdiga isweydiinayaan ha ka joogsadeen sayaclamuuna way ogaan doonaan xaqiiqada xaalka iyo arrinka xaqiiqadiisa markay bacdiga hadhow la kulmaan humma kalla humma dabadeed kalla waxa weeyaan ha ka joogeen ha ka aaleen sayaclamuuna waa ogaan doonaan waxay ogaan doonaan waxa ku dhaca iyo waxa ku dega oo cadaab iyo ciqaab ah taas way ogaan doonaan adiladii baa markaa laynoo caddaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa abuuritaankan makhluuqan oo abuuray arrimahan waaweyn allahaas awooday ilaahay waa mid awoodo weeyaan inuu dadkana soo nooleeyo intay dhinteen ka bacdi qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi alam najcalil arda ardada ma waanan ka yeelin mihaadaa mihaad iyo gogol iyo firaash ma waanan ka yeelin waa ka yeelnay alam najcal ilarda ma waan ardada ka yeelin mihaadaa ardadaas iyo dhulkii ma waanan idinkaga yeelin gogol oo kale aad dusheeda ku sugnaanaysaan aa ka faa'iidaysanaysaan aa wax ku beeranaysaan kayfiyadaad rabtaan aa u isticmaalaysaan waljibaala buurihiina ma waanan ka yeelin awtaadaa wategayaal ma waanan ka dhigin kalawtaadi macnaha tiirar dhulka la dul saaray oo ku mudan oo lagu adkeeyey ma waanan ka dhigin waa ka dhignay oo waxa weeyaan dhammaan intaan dambe saasay ugu wada cadfan yihiinoo waxay ka dhigan tahay dhulka ma waanan ka yeelin mihaada waanu ka yeelnay dhulkii mihaad baan ka dhignay waljibaalana awtaadan baan ka dhignay ma waanan ka yeelin buurihii awtaada waanu ka yeelnay weeyaan oo dhulkii inuusan dhaqdhaqaaqin ama dadkii la saaltayn awgeed ayaa buuraha ilaahay ku adkeeyey wa khalaqnaakuma waana idinka idin abuurin waanu idin abuurnay aswaaja xaalatihiin idinkoo asnaafa kuwa lab iyo kuwa dhadig si koonkan camirnaantiisa iyo tanaasulka iyo tarankiisu u daa'imo ee noloshu aysan u goyn oo u dhammaanin wa jacalnaa ma waanan ka yeelin nawmakum hurdadiinna subaataa mid raaxaah macnaha waa ka yeelnay weeyaan marka wa jacalnaa nawmakum hurdadiinna ma waanan ka yeelin waanu ka yeelnay subaata subaatan waa raaxatan liabdaanikum mid raaxa u ah idinka jirarkeen marka subaadka asalkiisu wuxuu ahaa subaadku asalkiisu wuxuu ahaa alqadcu ma waanan ka yeelin hurdadiinna subaatan subaadku waa goyn mid macnaha goynaya oo camalkii iyo shaqadii iyo dhaqdhaqaaqii qofku wuxuu ka shaqaynayey ayuu goynayaado qofkii markuu seexdo haddee shaqadu haye way go-aysaa deedna qofkii wuu nasanayaa raaxadii baa ka laazimaysa markaas tafsiir bilaazim wixii la dhihi jira wa jacalna alleyla hameenkii ma waanan ka yeelin waanu ka yeelnay libaasa libaas iyo dhar sida ka libaasa oo kale aa macnaha ku asurmaysaan oo mugdigiisa markaa ku dhex jidhaan yaa sidaas ma waana idinka dhigin sidaa dharku idiin asuro oo kale mid idiin asuraya wajacalna nahaara maalintana ma waanan ka yeelin waanu ka yeelnay macaashaa macaash ma waanan ka dhigin waxa weeyaan macaashku sababan limacaashikum sabab ma waanan uga dhigin idinka macaashkiinna iyo noloshiinna aa maalintii shaqaysanaysaan aa tasarufaysaan xawaa'ijtiinna iyo danihiinnana aa qabsanaysaan wa banaynaa ma waanan dhisin waanu dhisnay fooqakum dushiinna sabcan toddoba oo shidaadaa dardaran waxay ka dhigan tahay idinka korkiinna waxaanu dhisnay toddoba samo oo muxkamo ah oo la sugay oo sancadeedu cajaa'ib tahay oo la adkeeyey taas ayaannu korkiinna yeelnay sanawaadka iyo wakhtiyaasha iyo casriyada maraya ee tirada badan samaawaadku waa iska sidoodii ilaahay baa awooddiisa ku ahaysiiyey dhulkaana saanqaaf looga dhigayo wajacalna asamaa'a sakfan maxfuudaa ilaahay waa isagii yidhi subxaanahu wa tacaala suuratu alambiyaa ayaynu ku soo mara wasamaa'a samadii banaynaahaa samadii waanu abuurnay waanu dhisnay biaydin ma waanan samadii dhisin waanu dhisnay biaydin macnaha waxa weeyaan awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala wa innaa anaguna la muusicuuna ayaanu nahay taas waxaynu ku soo marnay suuratu wadaariyaat wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun marka wa banaynaaha fowqakum korkiinna waxaanu dhisnay sabcan shidaada wa jacalnaa waxaanu yeelnay ma waanan yeelin bay ka dhigan tahay siraajan siraaj iyo iftiin kaasoo wahaaja iftiin badan oo nuurkiisu wahwah leeyahay ma waanan yeelin macnaha weeyaan waa qoraxdii macnaha qoraxdaa nuurays ee iftiinkeeda ardada ehelkeeda oo dhan uu gaarayo ee weligeed qoraxdu kulaylka iska leh taa ma waanan yeelin taas waa idin yeelnay wa anzalnaa ma waanan dejin waanu dejinnay min almucsiraati daruurihii inay da-aan u dhowaaday almucsiraat xaana waqtu imdaarihaa daruurihii waxa weeyaan xilligay di'i lahaayeen uu dhowaaday ma waanan ka soo dejin waanu ka soo dejinay maaan fajaaja maaan biyo biyahaasoo fajaaja baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala biyahaasoo shuban badan oo butaacitaan badan marka min almucsiraati isimkaa faacil waa almucsiraatku waa kuwii maroojismayey waa kuwa maroojismayado waa macnaha daruuruhu markay buuxaan ee biyuhu ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu markaas xilligay di'i lahaayeen oo ka dhigay mid dhow kuwaasaa mucsiraadka lagu sheegay waa daruuraha macnaha weeyaan wa anzalnaa min almucsiraati maaan fajaaja waa biyaha xoogga u soconaya o butaacaya linukhrija maxaan saa u samayn linukhrija inaanu saarno bihi maagaas xabban wa nabaataa ilaahay wuxuu yidhi inaan ku soo saarno biyahaas bisababi haada almaa xabban xubub waa wixii dadku cunayey iyo wa nabaata nabaadkii iyadana xayawaanku cunayay iyo xooluhu iyo wa jannaatin jannooyin iyo beero kuwaasoo alfaafaa isku dhafan beero geedahoodu isku dhafan yihiin ee geeda badan leh ee laamo badan leh geedaha noocaasa beeraha le weeyaan alfaafa inaanu kuwaa ku soo saarno markii roobkii do-o ayaa waxaasoo dhan la helaya allah marka arrimahaas awooday qaadirun cala albacthi waalxiyaa soo saarid iyo noolayn ilaahay mid awoodo weeyaan walidaa baa ilaahay wuxuu yidhi inna yowma alfasli baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala fasliga iyo kala saarka maalinkiisu kaana wuxuu ahaaday miiqaata miiqaat buu ahaaday miiqaatku waa maxay mid macnaha lahu waqtun maxduud khalaa'iqda dhexdooda ayaa la kala saarayaa marka kaasaa miiqaad u ah waqtiga loo muddeeyey oo loo xadiday kaa weeyaan mana ka soo hormarayo mana ka soo dibdhacayo waa maalinka ilaahay yidhi daalika yowmun majmuucun lahu nnaas wa daalika yowmun mashhuud wamaa nu'akhiruhu ilaa liajalin macduud khalqigii baa la kala saarayaa awaliintii iyo aakhiriintii maalinkaa isagaa weeyaan yowma maalin weeye yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka la afuufayo buunka la yeerinayo markii buunkaa la yeeriya markaa dadkii qabriyaashii ka soo baxaya fataatuuna waa imaanaysaan markaas afwaaja xaalati idinkoo guuto guuto iyo jamaaca jamaaca ayaa soo xaadiraysaan oo aad imaanaysaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa futixat isamaa'u samadii waa la furay way dildilaacday meel kastaa laga dildilaaciyey waa la fura fa kaanad waxay ahaatay samadii abwaabaa mid albaaba leh albaaba u saaxiiba kal abwaab daldaloollo albaaba aamoodid ayaa laga dhex sameeyey waa maalinkaa dhibaatadiisa awgeed waa ida samaa'un shaqad oo kale markaa samadii waaba la furaydaas waxa weeyaan maadigaa laga cabir maadibaasaa looga cabir waa litaxaquq lwuquuc baa la yidhaha wuquuciisa iyo dhicitaankiisa ayaa taxaquqsan saase xaqiiqowta wa suyirat iljibaalu baa ilaahay yidhi buurihiina waa la socodsiiye fa kaanad buurihii waxay ahaatay saraabaa buurihii waa la haadiyey waa la fujiyey meelaha ay ku yaaleen baa laga fujiyey fa kaanad waxay ahaatay saraaba macnaha qofka fiirinaya khayaalkiisa wuxuu moodayaa buurihii markii halkaasoo kale saa laga dhigay saraaban waa maxay sida dhaandabagaalaha oo kale qofka meelaan biyo ku jirin mooda in biyo uga muuqdaan oo wax ka walacwalac leeyihiin sidaasoo kale ayaanu macnaha bay buurihii ahaadeen ciituurkan iyo budadan buurihii laga dhigay markaasaa walacwalacda u muuqanaysa wuxuu moodayaa meel biyo ku jiraan oo kale habaa'an mumbadfan baa laga dhigay xaqiiqa ahaanna meeshii biyo ma joogaane waa siigadaas iyo butadaas iyo budadaa laga dhigay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna jahannama naarta jahannama la yidhaahdo kaanat waxay ahaatay mirsaadaa mid macnaha waxay ahaatay mid u cimilgaloobaysa mid u cimilgelaysa ama u cimilgaloobaysa yaa waxa shayga qofka shayga meesha waxa ugu gabanaya oo kale oo sugaya oo kale meel uusan marna gafayn oo markasta uu soo maray cidda ugu jidho oo kale baa loo isticmaalaa mirsaada sidaas baa laga dhigay ina jahannama kaana mirsaada jahannama kaanad waxay ahaatay mirsaadan bay u ahaatay lidaaqiina kuwa daaqiinta ah ayay mirsaad u ahaatay iyo cimilgal bay u ahaatay maaban ma-aab iyo marjic bay u ahaatay iyo ma'wi ay u hoydaan iyana waa lidaaqiina kuwa daaqiinta ah ma-aab iyo marjic bay u ahaatay laabisiina xaalay ku nagaanayaan fiihaa dhexdeeda axqaaba baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala axqaaban waa maxay waa weligeed waa duhuuran mutataabica zamanahu isdabajooga laa nihaayata lahaa weligood aan dhammaanayn weligood saas ahaanaya halkaas bay ku jirayaan naartaasay ku cadaabnaanayaan waa waqtiga isdabajooga weyaan ilaahay wuxuu yidhi laa yaduuquuna fiihaa ma dhadhaminayaan fiihaa jahannamo dhexdeeda fii jahannama bardan wax qabow ah buruuda iyo qabow ma helayaan kulaylka ka fududaysa walaa sharaabaa sharaabna ma helayaan oonka ay iskaga dejiyaan ilaa xamiiman xamiim mooyaane iyo waqassaaqo ahlunaarka mililkooda iyo carunkooda iyo dhacaankooda mooyaane maqaarkooda markii la naaro la cadaabo meeshaas waxa ka imaanaya ee dhacaanka ah ee mililka ah ee foolxumada ah waxaas waxaan ahayn oo ay helayaan ma jidho jazaan wifaaqo ilaahay wuxuu yidhi waa jazaan wifaaqo waxay ka dhigan tahay juuzuu waa la jazeeyey jazaan jaze oo wifaaqo waafaqsan liacmaalihim isayi'a acmaashoodii xumxumayd abaalmarin waafaqsan maxaa yeelay innahum yow kaanuu waxay ahaayeen adduunka markii la joogay laa yarjuuna kuwa aan rajayn xisaabaa xisaab ma aysan rajayn jirin wax xisaab la yidhaahdo iyo ilaahay la kulankiisa kuwa rumaysan maysan ahayn wa kadabuu waana beeniyeen biaayaatinaa aayaadkanagi kidaba beenin ayay beeniyeen aayaadka iyo qur-aaniga aha ayay diideen oo dafireen baa ilah leeyihi wa kulla shayin wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin axsaynaahu waanu koobnay shay kasta kitaaba kitaab fii kitaabi shay kastaaba waxaa lagu koobay oo lagu qoray oo lagu sugay kitaab waa laga qoray weeyaan marka halkaasa acmaashoodii lagu diyaariyey faduuquu dhadhamiya baa la dhahayaa faduuquu dhadhamiya falan nasiidakum idiin siyaadin mayno ilaa cadaaba cadaab mooyaane wax kaloo aan idiin kordhinayno ma jidho waxay dhaheen mufasiriintu qur-aanka kariimkaa kuma jidha aayad uga darnaan badan ahlu naarka aayaddan maxaa yeelay mar kastoo ay gargaar dalbaan oo cadaabka in laga fududeeyo ay dalbaan waxaa loogu gargaarayaa cadaabkay ka cabanayeen mid ka darnaan badan ayaa macnaha loo siyaadinayaa faduuquu falan nasiidakum ilaa cadaaba qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi inna lilmuttaqiina mafaaza ilaahay markuu inoo soo sheegay kuwa ahlu naarka ahaa ee ashiqada ahaa ayaan darada ku dhacday ayaa halkaana waxaa laynoo sheegayaa kuwii sucadada ahaa ee baariyaasha ahaa ilaahay wuxuu yidhi inna lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta waxaa u ahaaday inna lilmuttaqiina bay u ahaatay kuwa muttaqiinta ah mafaaza mafaaz waxa weeyaan makaanu liibaanid bay leeyihiin kuwa ilaahay adeecay weeyaan waxa weeyaan meel jannada ayaa lagu liibaansiinayaa cadaabkay ka badbaadayaan waa kan waxay helayaanoo xadaa'iqa baa u ahaaday beero iyo wa acnaaba cinabyaal ayay helayaan geedkaas karamka cinabki ayay helayaan iyo wa kawaaciba baa u ahaaday kuwa kawaaciba waa gabdho waxa weeyaan dhallinyaro ah oo bikaarooyin ah oo markaa naasuhu u soo baxeenoo waa kuwa naasuhu u soo baxeen macnaha weeyaan oo markaas bilowgaayo naasuhu usoo baxeen oo usoo kuusmeen wa kawaaciba kawaacib kuwaa naasuhu usoo kuusmeen usoo baxeen weyo dhalin gabdhahaas da-da yar ee dhallinyarada kuwaasoo ataraaba baa ilaahay leeyahy isku wada da-ah isku wada ayni ah isku wada sanad ah isle la-eg waxaasay helayaan iyo wa ka'sa ka'sigaasoo dihaaqa ilaahay wuxuu yidhi dihaaqo buuxa weel khamra ah oo buuxa bay helayaan taas waxa weeyaan weelku markay khamradu ku jidho taas bay helayaan khamro oo dihaaqan daa dihaaqin daati dihaaqin macnaha buuxid u saaxiiba oo saafi ah laa yasmacuuna mana maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan wax laqwiya maqli mayaan baa ilahay hadal faariqa bilaash ah walaa kidaaba yaa beeninna maqli mayaan khamrada adduunka qofka caba laqwi iyo hadal xun buu la yimaadaa iyo waxa weeyaan been iyo balaayo laakiin middaa jannada taalla laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan laqwi walaa kidaaban beenu nisbayn macnaha waxa weeyaan beenin oo qofka intuu war sheego in lagu beeniyo la yidhaahdo saa maaha ama ma jidho taasi ma dhacayso macnaha wax lagu beeniyo iyo wax hadalahoo looga hor yimaado midna macnaha ma ay maqlayaan cid cid wa hadal ku beeninaysa yaa leanna meesha jannada ay waa daarusalaam wax kastoo dhexdeedaana saalimun mid ka nabadgalo weeye min albaadili iyo wanaqsi cid cid kale dhahaysa waa beenta ma jidha macnaha weeyaan jazaa min rabbika jazaahum ullahu jazaahum ullahu ilaahay baa jazeeyey jazaa'an abaalmarin oo min rabbika rabbiga xaggi ka ahaatay cadaa'an sin iyo siismo weeye jazaan taas ka bada jazaan baa la abaalmariyey oo min rabbika cadaa'an sin oo xisaaba kaafiya ku filan macnaha cadaa'an xisaaban bimacnaa kaafiyan kaafi ah markii acmaashoodii la fiiriyo ama xisaaban ohoo waxa weeyaan ixsaanan wa tafadulan ilaahay baa horta iska siiyey waana xisaaban oo waxa weeyaan acmaashii ay la yimaadeen intii ku aadanayd oo abaalmarin ah oo looga sii roonaaday ayaa la siinayaa taasina waa taas jazaan oo min rabbik rab rabbigaas ka bed abaalmarin oo baa ilaahay abaalmariyo min rabbika allihii rabbi samaawaati samaawaadka rabbigooda ahaa iyo wal ardi ardooyinka rabbigooda iyo wamaa baynahumaa dhexdooda waxa ahaaday arraxmaani yaa allihii raxmaanka ahaa yaa ka ahaaday xaggiisa jazaan oo min rabbika allihii rabbi samaawaati iyo walardi wamaa baynahumaa arraxmaani ha markii qirada la akriyo oo la hoos dhigo oo waxa weeyaan haada aljazaau abaalmariskaasi jazahaasi saajirun min arraxmaani arraxmaani allahaas rabbi samaawaat walardiga waa arraxmaani abaalmarintaasi wuxuu ka ahaadoo ka yimid allaha raxmaanka xaggiisa ee naxariista badan ee naxariistiisu ay shay kasta u waasix noqotay laa yamlikuuna ma hananayaan ahlu samaawaadkii iyo khalqigii khidaaban la khidaabid minhu minhu tacaala ilahay xaggiisa laa yamlikuuna ma hananayaan baa ilaahay leeyahy minhu alle xaggiisa khalqigu ahlu samaawaadkii iyo ardu ardada iyo kulligoodba minhu alle xaggiisa khidaaba la khidaabid qofna ma kari karayo ilaahay inuu la hadlo oo balaayadan inuu qaado ilaahay qaado ee u kala hadlo macnaha waa laga haybeysanaya ilaahay haybatan wa jalaala yowma yaquumu ruuxu maxaysan hananayn laa yamlikuuna minhu khidaaban yowma maalin baysan khidaab hananaynin yaquumu ou istaagayo alruuxu ruuxdii waa jibriil iyo walmalaa'ikatu malaa'igtii safaa xaalayihiin yaa musdafiina kuwa safan oo khaashiciina weliba baqya yowma yaquumu ruux walmalaa'ikatu safaa iyagoo saa u safan laa yatakalamuuna xaalaysan la hadlayn la hadli mayaan laa yatakalamuuna ma hadlayaan khalaa'iqdaasi axadna ma hadli karayo ilaa man mooyaane adina u idnay lahu isaga arraxmaanu allaha raxmaanka inuu hadlo ilaahay u idnay iyo inuu shafeeco oo waqaala isaguna yidhi markaas sawaaba waqaala ku hadlay oo ku dhawaaqay sawaaba waxa weeyaan malaa'igtii ilaahay oo iyagu saa u fadli badan cajaa'ibtaaslo ilaahay saa ugu dhowaa markaysan karaynin inay iska shafeecaan ilaa ilaahay idankiisa mooyaane fa kayfa yamliku hayruhum cid kale seebay u hanan karaysaa sidaas weeyaan ilaa man adina lahu raxmaanu oo isaguna waqaala sawaaba nadaqa bisawaabi ku hadlay weeyaan dhalika kaasi ilaahay wuxuu yidhi dhalika kaasi alyawmu waayo alxaqu ee xaqa maalinka dhabta a imaanaya weeyaan faman shaaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman shaaa qofkii doona ittakhada waa yeeshaa ilaa rabbihi rabbigii intii ka ah se ma'aabaa ma'aab iyo marjic inuu macnaha qofkii marjic wanaagsan raadinaya doonaya inuu iimaan iyo camal saalixa la noqdo la yimaado ittakhada ilaa rabbihi ma'aabaa ilaahay intii ka ah xaggiisa ayuu ka yeeshaa macnaha falyafcal ha sameeye wey waa xadun wa tarkiibun baa layidhaha isku boorin iyo isjeclaysiin weeyaan war ilaahay xaggiisa marjic ka samaysa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu andarnaakum waanu idin dignay idinka kuwii gaalada habaa lala khidaabayaa ee bacdiga inkirsanaa cadaaban cadaab baan idinka dignay cadaabkaasoo qariibaa dhow qariiban wuquucuhu weeyaan waa cadaabka aakhiro weeyaan qariib waxaa loogu magacaabayaa lianna kula maa huwa aatin qariib wax kastoo imaan doonaaye waa wax iska dhow waa cadaaban oo qariiban cadaabkaasoo yooma maalin ahaaday yanduru lmar'u qofku uu fiirinayo maa kii qaddamat ay hormarsatay yadaahu labadiisi gacnood qof kastaaba wuxuu arkayaa oo fiirinayaa maa qaddama min khayrin aw sharin wax allaale wuxuu hormarsaday oo khayr ah ama shar ah oo waxau arkayaa warqadihiisii lagu soo qoray ilaahay waa isaga yidhi wawajaduu maa camiluu xaadira suuratlkaafi wa yaquulu lkaafiru kan kaafirkaayo gaalkaana wuxuu ku qowlayaa yaa laytanii shallaytadayde kuntu ahaadeenaa turaabaa turaab iyo ciid iyo siigo ahaadeenaa alla haddaan baboor ahaan lahaa haddaan lay abuureen haddaan takliif lay saareen haddaan boor iyo ciid ahaan lahaa haddaan lay xisaabiyeen oo lay ciqaabeen sidaasuu tamaninayeen xayawaanaadkii kalea ilaahay soo xashiranayaa markaasaa xataa neefkii geesaha lahaa iyo kii macnaha seenyadaha ee aan geesaha lahayn baa loo kala qisaasayaa markaasaa markii loo kala dhammeeyo qisaasi baa waxaa la dhahayaa ciid ahaada gaalku markaasu wuxuu jeclaysanayaa isagana haddii la dhihi lahaa ciid noqo aan la cadaabayn saasuu jeclaysanaya oo xadiidka uu warinayo ibnu jariir addabari fii tafsiirihi sanadkiisuna iskaba wanaagsan yahay wuxuu ahaa ilaahay baa kala xukumaya khalqiga dhexdiisa jin iyo insi iyo bahaa'im markaasaa maalinkaas looga qisaasayaa middii senyada ahayd middii geesaha lahayd xoolaha markii wax tabica iyo cid cidda kana u haysata aysan baaqi noqon ee cadaalad lagu kala maamulo baa ilaahay wuxuu dhahayaa kuunuu turaaban ciid ahaada dhammaantiin markay arrintaasi dhacdabow cinda daalika yaquululkaafiru gaalku wuxuu dhahayaa yaa laytanii kuntu turaaba shallaytadaydee alla haddaan ahaan lahaa ciid iyo siigo haddaan noqon lahaa ayuu isaguna markaa tamaninayaa sidaas buu ku calaacalayaa laakiin laga yeeli mayee abaalmarintiisii ayuu markaa la kulmayaa dersigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab